Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa kormeeray dhismaha waddada isku xirta magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow waxaana uu hay-adaha caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedba ugu baaqay inay kala qayb qaataan dhismaha waddadan waa ku faraxsanahay maanta inaan joogno waddadii horumarka waddadii rajada waddadii noo horseedi lahayd dowladnimo dhammaystiran oo ay dowladda jubbaland wakhti iyo juhdi ku bixisay sidii loo dhisi lahaa loo dardargelin lahaa waddadan oo isku xirayso kismaayo iyo degmada afmadow oo ah ilaa boqol iyo labaatan kilomitr ah hirgelinta iyo inaan ku dhiirano waddadan waxaa horseed u ahayd inaan ku dhiirano dalka in la xoreeyo horumar markii laga hadlayo iyo development waxaa horseed u noqon kara xasilinta waxaa la yirahda ama stabilization dalka horta in la stable gareeyo nabadii la helo wadadana runtii waxay qeyb weyn ka qaadan doontaa horumarinta nolosha bulshada waxay u baahan yihiin inay helaan adeeg aasaasi ah oo biyihii iyo caafimaadkii iyo wax walba iyo cunno in loo geeyo waxaan runtii aad iyo aad uga mahad celinaya cid walba oo ka qeyb qaadatay horumarkan iyo in hor loo socdo iyo dowladnimada in lagu tillaabsado kaabayaasha dhaqaalaha runtii waxaa la yidhaahday markii horumar dal haddaad ogaato waa waddo waayo maxaa loo dhahay waddo isu socodka dhaqaalihii iyo isu socodka gaadiidka iyo bulshadii baa isku furmanaysaa micnaheeduna waxay tahay halkaa nabad baa ka jirta go-aankaas jubbaland waa u midaysan tahay shacab iyo dowlad yar iyo weynba horumarkanna waa la dhammaystiri doonaa hadduu ilahay raalli ka noqdo waxaan u baaqayaa baaq u dirayaa dhammaan hay-adaha caalamka iyo kuwa maxalliga ah iyo dowladaha nagala shaqeeyaba dowlad dhiska inay barnaamijkan qayb ka noqdaan intan hadda dowladda jubbaland ayaa isku tashatay ayada iyo shacabkeeda waanan wadnaa mana kadaalayno cid walba oo maaragta gacan ka geysanaysana waan soo dhaweynayna hadduu ilahi raalli ka noqdo waxaan si gaara oo la hadlayaa qurbajoogta soomaaliyeed ee reer jubbaland meel walboo joogaan inay ka qayb qaataan horumarka iyo geedi socodka lagu jiro lagu dhammaystirayo runtii dowladnimada tani waxay ifafaalo u muujinaysaa inaan u dhowaano jubbaland oo cagaaran jubbaland oo nabada iyo jubbaland oo mid ah waana mar dhowaan guulaysanayna qorshaheenna oo nagu hogaaminayo madaxweynaha dowladda jubbaland waddadan uu dherarkeedu dhan yahay boqol iyo labaatan kilomitir ayaa dhowaan lagu wadaa in la saaro qeybo ka mida laami taasoo fududeyn doonta isku socodka gaadiidka dadka iyo ganacsiga labada degmo